barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkaoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha janawari waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka soo daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah bal ka waran adiga oo sugaya in suugaan lagugu ammaano haddii erayadan lagu soo tiriyo
iphonekii maankaay abel iyo h b a internet speedkiyo orod loo dhammeeyaay mar s for boroyo skayb lagu xidhiirshaay iimaha wareegaay facebook afkaartiyo odhaah lagu xereeyaay youtube ildheeray mar idaacaddaydaay
caashay kolba anigu waxaan odhan lahaa layskuma ogeyn laakiin gabadhi ayaaba ka xariifsanaatay oo iyadoo kijada dhex fadhida hareeraheeda intay eegtay ayay iyana ugu jawaabtay daawihii laxooxdiyo digsi xaafadeedow darmuus shah qaboojow dabool ciid ku raagow daasad aana boodhow dambas iyo xashiishow digniin hooy idaadaa runtii waan ku diiday la dabaala caashiqa
sidoo kale waxaan meesha ka marnaynaa dhinaca heesaha maantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa
weligeed adduunyada wakhtiga qofsaacida midna waaya xidha
waaw codkaas dabacsan ee aamine cabdulaahina goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isaga oo la hadlaya hogaamiyaasha kuuriyada koofureed iyo jabaan mar kale ku celiyey siduu hadalka u dhigay ballangalka aan la gelgeli karin ee maraykanka ee ku aadan amniga labada dal ee jabaan iyo kuuriyada koofureed kadib markii ay kuuriyada waqooyi sheegtay inay tijaabisay bam haydarajiinka ah maalintii arbacada aqalkacad ayaa sheegay in obama uu la hadlay madaxweynaha kuuriyada koofureed iyo ra-iisul wasaaraha jabaan kulan goonigooni ah oo uu la qaatay gelikii dambe ee arbacada saddexda hogaamiyaha ayaa isla ogolaaday in ay ka wada shaqeeyaan oo ay u midoobaan inay jawaab adag oo caalami ah ka bixiyaan tallaabadii khayru mas-uulnimada ahayd ee u dambeysay ee uu sameeyey kuuriyada waqooyi wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in laba ka mid a maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga militari ee guantanamo bay loo wareejiyey dalka gaana kadib markii ay halkaas ka heleen dib u dejin maxamuud cumar maxamed iyo khaalid maxamed saalix oo u dhashay dalka yeman ayaa xabsigan ku jiray ku dhowaad afar iyo toban sannadood iyaga oo aan wax maxkamad ah la soo taagin
mar kale duhur wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow intaas ragga iyo dumarka way is haystaan oo ishaysashadu haba ugu sii badnaato dhinacii siyaasadda mar waliba waxaa la maqlaa dumar leh kaalintaanu ku lahayn siyaasaddana lagama qaybgelin kootayadana lama siin maxaa dumarka ka maqan horta ereyga hore dib u yar saxo waxaa tiraa dumarkaa ragga haysta maya waa lays wada haystaa intaas waxbaa laysku haystaa dumarku waxay leeyihiin annaga mar haddii aan qoyskii soo barbaarinay oo ubadkii aan uurka ku qaadnay oonu soo korinay haddii barbaarintii guriga ilaa iyo bannaanka aan soo wanaajinay tannahana lagu dayo annagaa ku dhaana ragga doodaasaa marka taagan ku dhowaad boqol iyo labaatan hablood oo ah kuwa dhigta jaamacadaha iyo qaar dhammaystay dugsiyada sare ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan kaalinta haweenka gaar ahaan kuwa da'yarta ahi ay ku yeelan karaan hogaanka dalka yurub cabdulqaadir sheekh cali iyo arda macalin cabdi waxay ka mid ahaayeen hablihii kulankaasi ka qayb galay wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dood kooban oo arrintaa ku saabsan dhex dhigay dumarkun waxay leeyihiin hogaamo badan guri ayay soo hogaamiyaan ilmay soo ababiyaan tarbiyada ayaga kasoo uskunta saa darteed bulshada ay guriga kusoo bedelaan ee ay soo intaas soo barbaarinhayeen banaanka way ku bedeli karaan ayagoo dhan maadi iyo dhan diini labadaba u dhisan aan maama arda siiyo runtii een, markii loo hadlo dhanka een, diinteena islaamka ah waxa weeye haweenkeenu way u diida orodka tirada badan oo ay ka horeeyaan ragga sidaa darteed een, maxay tahda haweenkii waxaan wey- la waayey oo meeshiiba kasii baxahaya een, gabdhihii guriga joogay maadaama gabar walbaba ay ku xisaabtantay aniga haddaan macnaha aan siyaasadii aan lug ku yeelanhayo waa inaanan aniga ilaa soddon sano ama ilaa soddon iyo shan sano aanan ku guursanba oo kasabka aanan guursan isla markaasna aanan noqon haweeney een, een xaas ah oo macnaha guri joogta ah meesha waxaa ka baxay hooyooyinkii guriga joogay iyo dhaqankii maxaaytad guriga iyo hawshii guriga ayaa faraha kasii baxday sidaa darteed annaga haweenka een, diinteenu nooma ay banayn inaan noqono madaxweyne inaan maxaaytooda ra-iisul wasaare waxa- madaxdaa sarsare inaanan gelin diinteenu annaga nooma ay saamixin noomana ogola Een, yurub miyeyse u muuqan dhibaatooyinka arda ay ka sheekaynayso maadaama gabardha yar aa tahay
een dhib uma arko waayo aniga waxaan aaminsanahay qof dhallinyaraa baan ahay inaan wax bartay waxaan wax u baranahayaana ay tahay inaan ka miro dhaliyo intaas waxaan soo baranahaya ama aan u gudbin karo bulshada diinta islaamku waxyaabo badan oo ay naga reebto way jirtaa oo aan isku sharaxi karin laakiin door siyaasadda aan ka geli karna baa jira sida arda sheegtay waa sax madaxweyne inaana noqon karin laakiin wasiiraan noqon karnaa xildhibaanaan noqon karnaa een leadership kalaan noqon karnaa bulshadaan bedeli karnaa arrimaha bulshadaan ka shaqayn karnaa nabadeynta soomaaliya oo kaleaan ka shaqayn karnaa xal badan oo haweenku ay ku leeyihiin oo ay qaban karaan laakiin aan loo ogolayn baa jira laakiin aniga waxaan aaminsanahay soomaaliya inay bedeli karaan haweenku wax badanna ay ka bedeli karaan ayagoo u fiirinaya siyaasadooda iyo waxbarashadooda diintoodana ku dhaqmahayo aan guryaha laga saarayn haddaba waxaan dumar badan baa siyaasadda ku jira way dhalaan waxbay bartaan cid kastoo loo shaqaynhayaa ama hay-ad kastoo dowliyana job description bay leedahay qofka ay u ogoshahay xuquuq shaqaa jirto qofka la siiyo wuu dhali karaa fasax buu leeyahay wuu jiran karaa fasax buu leeyahay waa waa dheeraan karaa qofku xor weeyaan waayo waxbuu bartay sharci baa kala haga adduunka arda yurub waxay leedahay haweenku xaquuq bay u leeyihiin inay yimaadaan fagaarayaasha siyaasadda oo hoggaanka ay qabtaan Ee, miyaysan kuu muuqan in raggii ee, markan xilligan la bedelo oo haweenka lagu bedelo bal si loo tijaabiyo hoggaanka haweenka waxa weeye horta sideedaba annaga dastuurkan lagu shaqeeya maanta waa kii reer galbeedka ee kii ma aha ku- dad islaanihi dejiye ma aha Een, kii reer galbeedka wuxuu leeyahay haweenaydu ilaa soddon iyo shan xaquuqdeed ha raadsato ninkii ha la baratanto meeshaas waxaa ka baxaya sideedaba horta dhalmadii waxaa ka baxaysa guri joognimadii waxaa ka baxaysa hanaanka haweenaydu ay lahayd oo gaarka u ahayd siyaasadda ha raadsato meelaha mud- ka- ay ka mudantaho loogu baneeya ha ka raadsato laakiin waxaa loo baahan yahay een maxay tood meelaha ay leedahay madaxweyne noqon karaa waa la loolami karaa waan ka hormari karaa annaga aad baan meeshaas aniga runtii aan daldalool weyn uga arkaa barkaadiinteenaba nooma saamixin inaan annagu madaxweyne isku soo sharaxi karno sidaa daraaddeed een haweenku meesha ay ka geli karaan siyaasadda ee mudanoo leadershipka ay ka noqon karaan ha ka galaan laakiin meelaha sarsare oo loo baahan yahay in ay ka gabato ma geli kadho haweeneydu sidaa darteed waxaa jirta een maxay tahay xuquuqda een bili-aadanimada waa ka samayin waa jirta inayso laakiin een, ka- diinta islaamku ragga iyo dumarku isku dinyaba ma ahan macnaha ninkiina waa boqolow naagtiina waa kontoley waxaana laleeyahay haweenayda ha xishooto xishood karta ilaahay nagama qaado diinteena islaamkaana fartay raalli baanu ku nahay diyaar baanu u nahay waxaa jira in dastuurkii soomaaliya lagu qoray boqolkiiba soddon haweenka in loo qoondeeyey haddana xuquuqdaasi weli ma aysan helin maxaa caqabada
een aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba soddon xataa inay nagu yar tahay markii loo fiiriyo dumarka soomaaliya wax bartay oo shaqo la-aanta ah shaqooyin badan oo dumarka lagu cariiriyaa jiro aysan ka shaqaynin shirkadahoo kale kama shaqeeyaan hay-adaha waaweyn oo kale kama shaqeeyaan leadershipkaoo kaleeto looma ogola siyaasadoo kaleeto si saxa ugama dhex muuqdaan marka boqolkiiba soddonkaas la ansixiyey waxaan aaminsanahay inuu wax badan noo ogol yahay haddii xataa siyaasadda nala ka riixo inuu noo abuurhayo shaqooyin badan oo aan helno oo ragga kaliya ka shaqaystaan walow aan wax barannay diinta islaamkana annagoo ku dhowrsanayno oo aan ka tegaynin oo dad islaam ah hooyadu horta waa hogaamiyaha guriga kow qofka hogaamiyaha oo guriga hogaanka ka ana wax badan oo aabbaha aan u muuqan baa u muuqda hooyada ayadoo guriga hogaamiye ka ah oo wax kasta ka qaban karta bay wax baran kartaa xilli waxaa jirtay samatu jaahiliya oo la dhihi jiray dumarku inay wax bartaan lama ogolay canjeelada iyo hadubaana wiilasha ha ka dambeeyaan laakiin sida saxda ah sharciga islaamkuna dumarku hadda ma dhihin canjeelo ha dubaan oo sariir ha goglaan lama dhihin xuquuqda diinta islaamku dumarka laftirkiisa way sheegtay oo waxay tiri xaq bay siisay raggana xaq bay siisay markay ninkii la xisaabtanto oo bositionkii ragga uu ku tartamhayeen ayadoo ay ku tartanto waxaaba la waayahayaa hooyo gurigii joogta oo ka qayb qaadata arrimihii bulshada oo caruurta barbaarisa oo muxuu ay tahay baabaqadka ka baxaysa barke waxayba ku tartamaysaaba inay madaxweyne noqoto inay een, muxuu tahay ra-iisul wasaare noqoto inay wadankaba siyaasadda qaybteeda sarsaraba ay gacanta ku dhigto ayay diyaar u tahay sidaa darteed waxaaba meesha ka waayaya hooyo guri joogto ah oo hawshii iyo nidaamkii hooyo ay qaban jirdhaba qabata yurub aan sii midda ugu dambeysa gabdhuhu haddii ay siyaasadda iyo loolankii raggu ka qayb noqdaan ma is leedahay wax badanaa isbedeli kara waa isleeyahay wax badan baa isbedelaya waxaan aaminsanahay soomaaliya inay nabad noqonayso cashay hay horta een, labadan hablood yurub cabdiqaadir sheekh cali iyo arda macalin cabdi oo wariyaha v o a magaalada een, gaalkacyo uu la kulmay cabdiwaaxid macalin saaq wax badan bay ka hadleen hay laakiin hal xikmad oo halkaa ku jirta hay marka la leeyahay haweenku dhinaca siyaasadda oo kale ha lama laha haweenku ma wanaagsana laakiin meel bay ku wanaagsan yahay la leeyahay laakiin waxaa la leeyahay iyagaaba ragga soo Ay.
saaray iyo gurigii iyo barbaarintii iyo de haddii madaxweyne qurux badan yaa soo saaraya haddii iyana xaggan yimaadaan marka marka howsha waa la kala leeyahay marka hawsha sida waa la hadalka kale- marka udhigayso waxaa la leeyahay hablihii idinkaaba madaxweynaha soo saaray marka iyagoo diyaarsan banaanka noogu soo dira sidaas Absolutely.
hadalka
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a cashay berigii hore een, waxa aada loo majeeran jiray ama dee haddii laysirahdo qof ammaana waxaa la ohan jiray sida geed caleenlo baa la odhan jiray sida meel hogol ku da-day baa la odhan jiray sida gamaan faras baa la odhan jiray Ay.
yah sida fahantay?
dayixii baad u sida nuuraysaa hebe- hebel een, goroyo haldhaaley baa la odhan jiray Een, waxyaabo noocaasaa lagu tilmaami jiray dhirta iyo dunyada loogu soo halqabsan dadkii jiray dunyada laakiin habluhu haatan haatan waa haatan waa ka xanaaqaan oo maxay leeyihiin de maanaa anigu da- farasa maanaa geeda maanaa maanaa maanaa ma garanaysa banaa waxaas lagu sheegaa marka waxay rabaan ah, luuqadda ay fahmayaan in wax loogu sheego wax ay fahmayaan oo waa garta laakiin berigii hore waxa xan baa yara jirtay hay waxaa la odhan jiray waa qolada qurba jooga keliya hay ayaa la odhan jiray dadka qurbaa ku dhashay ee aan fahmayn macnaha ka dambeeya ammaantaas oo dunyadan iyo geenyadan waan garanayn Aan garanayn.
waxa loola jeedo marka nin ku nool hal abuur da'yar oo ku nool magaalada laascaanood hay ayaa arrintaas yidhi waxba kama jiraan muxuu rabaa marka dalka laftigiisii ayaa doodaas taallaa buu leeyay hay marka waxaa la- la kulmay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol marka wuxuu ka hadlayaa gabadhu marka hore ammaanay ayaa marlabaadkiina marka hore fahmi waayeysaa oo marka wuxuu yidhi bal luuqaday fahmaysa waxa loogu markii dhigo dambena luuqaday fahmayso ah loogu dhigo bal in dhegeystayaasha u kala baxno een cumar waxaa tahay nin aada u daayar oo dhallinyaro ah een dunidan casriga ah haatan lagu jiro hiigsiga een tiknolojiyadda nidaamka dhaqanka een haweenka maxaa adiga ku dhiba waxaa i dhiba run ahaantii waxaa i dhiba in dhaqankii oo faraha laga qaaday dhallinyaradoo qof kastoo aad aragto aad aadan ku arkaynin ficil aad ku faraxdo ama muuqaal aad ku faraxdo oo aad kaga dayato waxaynu nahay dad hidde iyo dhaqan soo jireena leh dhammoy dheehiya ilwaadka dhammayska jidhkaaga muuqa waxaad dheer tahay haweenka ogow waa dhaqanka suuban adaan dhaxalkaaga tuurin adaan dhaladkaaga xoorin adaan dhumin sawracaaga adaan dhigin saanadaada adaa dhidibada u taaga adaa dhiso oo ilaasha adaa dhimashada u diida wuxuu dhaqay aabbahaa adaa dhigta iyo aloolka dhiskan iyo agabka reerka dhabtii adigaa u hoyda adaa dharig iyo fandhaalka adaa dhiishiya sibraarka dhammaan agabkeenni hoyga adaan dhoobada ku doorsan adaa dhaclihiiyo garayska dharkeenna ku faana maanta adaan nicin dhalashadaada adaan dhalin rogin jidhkaaga adaan dhajis xidhan khafiifa adaa midabkiiyo dhalaalka maarin dhuux iyo korkaaga adaan dheehaaga doorin adaan dheeraad ka yeelin adaan dhicisnimo ku faanin adaan dhalanteed run moodin adaan dhaldhalaal dan moodin midkii dhaqankiisa doorshay midkii dhaxalkiisa tuuray adaa dhoohana ka fiican hankaagu inuu dhammaado ama se dhuubtoo yaraado sidii dheehii idlaado adaa dhimashada ku do- ka doortay laakiin dhaqankaa bal helayaa bay kula tahay gabdhihii waxaa dooni maayaan cabdikariinow in u malayn maayo in la helayo dhulkeenna wuxuu leeyahay khayraad aada u fara badan in wuxuu la-yahay cid ka faa'iidaysato oo aragta in cabdikariinow waxaan la wadaagi lahaa in dunidu way isbedeshay waxaan ogeyn gabdho lagu ammaano daa-uuska geenyooyinka qalanjooyinka kaymaha quruxda badan iyo barwaaqada xilliga barwaaqada ubaxyada soo baxa jaadadkooda kala duwan gabdhihii magaaladu waxay istaagtaa is- soo istaageen warniyahow aniga geenya waa xayawaan daa-uus waa xayawaan layguma sheegi karo qalanjadan aad sheegayso waa maroodiyo waa xayawaan marka aniga xayawaan layguma sheegi karay soo istaageen marka waxaan soo qaadanayaa erayo yaryaroo kooban erayadaasoo oo ah habka cusub ee lagu shukaansado dumarkeena hadda jooga waxay garanayaan teknolojiyadda wakhtigan socota ay ku dhex jiraan sida mobeelada in, eh, laabtoobyada ama kombyuutarada internetyada sbiidhadooda iyo barkulanka isku arko ummaddu kuwaasay garanayaan waxaan ku shukaansanayey erayo cusuboo kuwan magaalada ah intii i diiday markii hore iphonekii maankahay apple iyo h b a internet speedkiyo orod loo dhameeyay mar s for baroyo waa s for galaxis mar s for baroyo scape lagu xidhiirshay iimaha wareegay facebook afkaartiyo odhaah lagu xereeyay youtube ildheeray mar idaacadayday anteenada hormuuday e v c nin haystaa araggaaga goobee i love you kan you love me baan ku odhanayay waxay igu jawaabtay marka iyaduna wixii ay cilmiga u lahayd iyadoo muujinaysa diidmo waxay tiri daawihii laxooxdiyo digsi xaafadeedow darmuus shaah qaboojow dabool ciid ku raagow daasad caana boodhow dambas iyo xashiishow digniin hooy idaadaa runtii waan ku diiday la dabaala caashiq waxay ahayd xariifad magaalo anugu waxaan u galay teknolojiyadda casriga iyo iyo waxyaabahan soo baxay ee aadka u yaqaanaan iyana igamay soo bixinba jikadii igamay soo bixin jikadii gurigooda bay ku jirtay oo ay ay igu masaashay igu shabahday
goobta waxba ka dhacay maxay tiri daashad caana boorow ha dabool ciid ku raagow waxaan xasuustay Ah, iyada oo kijadii dhex fadhida ay hareeraheedana ay alaabi taallo marka had- la kaba suqaad la xoob hadday doonto dubaysa waa ama gartay ama kibis marka waa birtii canjeelada iyo daboolkeedii iyo ca- gasii caanaha ka dhamaaday Dee ha intaasun bay u hahaabatay deedna fariintii markay kusoo dhacday unbay saa u eegtay jikada kama kadta mise waa hebel hebel ay markaasay tiri xagga meel kale ugama baadhino hareeraheedu saa u eegtay
marka ismaaciilow malaha adigu een, eh, wiilasha markay xaafadda joogaan gabadha markay canjeelada dubaysa wiilasha aadka u sheekeyn yaqaanay qoyska ka mid a aad Hey.
bay ugu dhowaadaan moogta si canjeela macaa- qurxoon ugu dubto absolutely saddexdii saxaba looga dhigo mid qurux badan marka markaad Aroor- jikada dhex fadhido wax ka qaab daran dabool bacaad ku raagay gasacaana booro ka dhammaaday wow laakiin dee wakti walba waa yahay laakiin baryahan baa caashay Ah.
waxaan sidhi caweyskaba xagga noo keentay maya dadkii cawayskaa ballaartay haye marka Marka- dhalinyarada gaadhsi waa si marka hal la baahiyey baa la yidhi laakiin aad qosolada qaybtood xilligan duhurka oo kale cuntada ayaa ayaa yaan lagu saxan waa garata dad badan bay aad u qoslaa is leedaha waa tahay dhinaca heesaha codka macaan aamine cabdulaahi xirse markan aan ku nasanno dunyadaada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayo waa nin iyo waagii weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayen hora looga wahayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxaan waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxaan waydan lahayaa igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male wadalowna kuma hadhoy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walalowna kuma hadhoy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awidka aan isaragne waxbahay dabiibina awidka aan isaragne
caasha maxaa u dhex gashay heesta
weliba waxaan aad ula hees yaabay bartanka looga dhacaa badane tani ma ahayn haye waxaan aad ula yaabay say u tahay faseexa heesta Ha.
xariir dhe xariir xariir xaggaa ka keentay heestani Ah, halkaas marka een, xoolodhaqatada taqaane marka meel gu- la- halkaas waxaa laga helay il baa laga helay meel la dhihi jiray Hey.
il biyale hey marka il baa meel laga helay miyuun ku noqonaynaa laakiin halkaa inta aynaan idaacadda ka bixin Ha.
mar kalen ku noqonaynaa ishaasi ishaasi meel ka soo burqatay waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana barnaamijka dhallinyarada maanta maxay noo xig ismaaciil haatanna waa dhinacii ciyaaraha oo aad dhallinyaro badan u sugaysay iyo jamaal axmed cismaan
haddii aynu ka horrayno horyaalka dalka talyaaniga ayaa kulmo xiiso badan laga ciyaaray shalay naadiga kubadda cagta yudanese ayaa gegadeeda waxa ay ku martigalisay naadiga atlanta waxaana laba gooli gool ay kaga adkaatay naadiga atlanta ac milan ayaa guuldaro kala kulantay naadiga bolonya kadib kulan sansiiro ka dhacay oo gooli waxba looga adkaaday naadiga ac milan kioba veroni iyo es rom ayaa kulan xiiso badan dhex maray kaas oo kusoo dhammaaday wakhtiga loogu talagalay saddex iyo saddex gool naadiga karbi ayaa u socdaashay lazio waxaana ay ku kala bixeen goola la'aan balermo iyo fiorentina ayaa kulan xiiso badan wada dheelay naadiga fiorentina oo horyaalka dalka talyaaniga rajo ka qabta ayaa waxa ay ka adkaatay naadiga balermo oo saddex gool iyo gool ayayna afka ciidda u gelisay fersonin iyo sosola ayaa laba gool iyo laba gool ku kala baxay inter milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga emboli goolka keliya naadiga inter milan ay ku badiso oo gooli waxba ahaa waxaa u dhaliyay moro icardi naadiga es napoli ayaa sidoo kale ka adkaatay naadiga torino laba gool iyo gool ayayna guusha ku raacday naadiga napoli horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga inter milan oo iska leh soddon iyo sagaal dhibcood fiorentina iyo napoli oo labadoodaba sidoo kale soo adkaaday ayaa iska leh min soddon iyo sideed dhibcood juventus oo ka adkaatay naadiga hellas verona ayaa iyaduna waxa ay leedahay soddon iyo lix dhibcood waxayna ku jirta kaalinta afraad roma ayaa soddon iyo saddex dhibcood iska leh haddii aynu adnana dhegaystayaal dhanka iyo dalka ingiriiska kulan xiise badan oo samafaynalaha lugta koowaad capital one cup ayaa waxa uu dhex maray kooxaha everton iyo manchester city naadiga kubadda cagta everton ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga manchester city laba gool iyo gool ay kaga adkaatay lugta labaad ayaa dhegaystayaal waxaa la ciyaari doonaa toddobiyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno january iyadoo lix labaatanka bishan aynu ku guda jirno january sidoo kale lugta labaad ee kooxaha liverpool iyo stock city ay ku ciyaari doonaan gegada anfield stadium lugta koowaad kulankaasi waxaa soo adkaaday naadiga liverpool haddii aynu eegnana dhinacayo dalka spain kulmo xiise badan ayaa laga ciyaaray coba dalarey ama koobka wadankaasi ee king kaabka waxaana kooxuhu ay isku arkeen sida tan naadiga valerial ayaa u socdaashay naadiga atletico bilbao waxaana ay ciyaartaasi kusoo dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo valerial afka ciidda loogu daray mirandes ayaa gooli gool la gashay naadiga deportivo la caronya tababare gary neville ayaa kooxdiisa valencia waxa uu la gaaray guushii ugu horreysay oo uu raadinayay waxaana valencia ay afar gooli waxba kaga adkaatay naadiga granada saddex ka mida goolashaasi waxa uu dhaliya alvaro negrado oo laba ka mid ay rigooro ahayd halka goolka afraadna uu dhaliyey rodrigo granada wax goola ma aysan dhalinin real betis ayaa la ciyaartay naadiga sevilla waxaana ay ku dhammaatay laba gooli waxba oo real betis afka ciidda loo daray barcelona ayaa ku barbartay naadiga esbanyol kulanka derbi catalunya ayaa ahaa mid aad u xiiso badan oo la wada sugayay maadaama labada kooxood ay dhowaantan ciyaareen kulanka horyaalka dalka spain ka tirsan iyadoo kooxuhu ay ku kala baxeen markaasi markii horyaalku ay ciyaarayeen goola la-aan eber iyo eber hase yeeshee kulankan oo kooba dalrey ahaa naadiga camnu ku ciyaartay ee barcelona waxa ay afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga esbanyol inkastoo goolka naadiga esbanyol ay ku horumartay oo uu dhaliyey philip siesedo daqiiqadii sagaalaad ayaa waxa u barbariyey lionel messi halka messi uu u labeeyey daqiiqadii shan iyo afartanaad inta aan la aadin nasashada qaybta koowaad ee ciyaarta soo laabashadii ayuu jarad bike gool ka caawiyey oo dhaliyey messi ayaa sidoo kale goolkii afraad ka caawiyey neymar waxaana dhammaan afarta gool ee la dhaliyey messi uu ahaa mid ku lug lahaa laba isagaa dhaliyey labana waxuu ahaa ninkii caawiyey naadiga barcelona kulankaasi sidoo kale wuxuu u ahaa mid xiise gaara u leh maadaama ay u ciyaareen kulankoodii ugu horeeyey ciyaartooyda arda turan iyo vidal oo hore barcelona ay ula soo wareegtay hase yeeshee ganax saarna naadiga barcelona aawadeed aysan u suuragelin in ay ciyaartooydaasi diiwaangeliso oo ay markaas u ciyaaraan naadiga kubadda cagta barcelona rio vallecano ayaa taa ku dhigtay naadiga atletico madrid waxaana ay ku kala bixeen gool iyo gool dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha caasha waxaad tiri een, kaydkan intaan idaacadda laga bixin dib ha loogu noqdo bal ishaan meelaha ka soo burqatay absolutely fannaan aan duugoobin dhallinyarada kii eh, shalay dhashay iyo kii u- de- lixdamaadkii dhallinyarada ahaa dee nin un baan markaa sideenoo kale rag baan tilmaami karaa hay waxay dhahday macnaha hablaa marka ka nimaadno haddaad fanaan nin tiri ah
tolob ma The music baa ku Juba, soo ma gaaraysa.
xasan aadan baa waa xasan aadan waa fanaanka dhallinyaradii hore iyo dhallinyarada maanta aye abaadirow soo ururi caashaqa
ololreenkaashaqa igu helay adduunnii ulashada kalgaalkii urnibiriga babaxa tallaabada anigoo nitaalhay ololreenkaashaqa igu helay adduunnii ulashada kalgaalkii urnibiriga galay ambabaxa tallaabada anigoo nitaalhay nafta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo arag sideedii indhuu dooni maaya nafta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo arag sideedii indhuu dooni maaya ana sow ugubka iga maqaneegi maayo eh. ana sow ugubka iga maqaneegi maayo eh. unugiyey saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha unugiyey saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha
goobta waa daraa ka dhacay hay heestuna welibana say u tahay xariir batay markuu dhow oo weliba fanaanka xasan aadan waxaa tiri waa fannaankeyga xasan aadan samtir waa dadka aan aadka uga soo dambeeya aniga sheega maaha dhallinyarada maanta iyo kuwii hore waa dhallinyaradoodii marka waa fanaan la wada leeyahay oo Aad.
bulshadoo dhan ay maaragtay ay ku faanto fanaanka xasan aadan samatar heystiisa abaadirow soo ururi caashaqa waxay gebagabo u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayna galabta haddii aan laydmo waa ismaaciil iyo caasho idin le nabadgelyo
abataqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana urtaali indheer garad waxaa jira tala looga ay waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana urtaali hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman ana sow amaanada maqan eegi maayo eh. ana sow amaanada maqan eegi maayo eh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.